أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحmed وعlى آlه وأصxaaبه أجمaعين أmا bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الtوbة casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda lixdan iyo toddobaad ee suuradda ka mid ah axwaashii munaafiqiinta ayaan soo haynay sida ay nabiga slى الlaهu عalayه وsلم afka ay uga dhibeen oo ay u cay jireen waminhum aladiina yu-duuna annabiya wayaquuluuna huwa udun inay nebiga afka ka caayin jireen oo ay duri jireen arrintaana marka ay kufri u horseeday yaan soo ayaan noo soo dambeysay xaalka guud ee munaafiqiinta ayuu rabbi ka warramayaa subxaanahu watacaala alla wuxuu yidhi almunaafiquuna nimanka munaafiqiinta ah iyo wlmunaafiqaatu haweenka munaafiqaadka ah bacduhum qaarkood min bacdin qaarka kale xaggoodu ka ahaaday ya'muruuna way farayaan bilmunkari bay isfarayaan munkarka wayanhowna way reebayaan can ilmacruufi macruufka xaggiisay reebayaan oo qaarkood qaarka kale macruufka u ka reebayaa wayaqbiduuna way laabayaan aydiyahum gacmahooda ayay laabayaan oo canil infaaqi bay ka laabayaan waxbixinta ilaahay jidkiisa wax lagu bixiyo nasullaaha allay ka tageen oo daacadii rabbi bay ka tageen fa nasiyahum allana waa ka tegay oo cadaabkiibuu uga tegay iyo towfiiq darri ayuu alla uga tegay isaguna ina almunaafiqiina munaafiqiinta hum iyaga unbaa alfaasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxay iyaga unba ah tilmaamahan marka munaafiqiinta lagu hormaray dhowr aayadood ka bacdina mu'miniintii ayaa la barbar dhigay si qofka markaa labada aynan iskaga dhex darmin munaafiqiinta iyo mu'miniinta oo sifo mu'min leeyahay iyo sifo munaafiq leeyahan kala garan waayey sidaas baan xaqii marka u qaadan waayey inuusan qofna dhihin wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin ilaahay aayadaha wuxuu u kala bixbixiyaa dadka mujrimiinta jidkoodu inuu caddaado ee labsi iyo madmadow iyo mugdi midna uunan dhex gelin marka labadaba marka waxay yihiin baana loogu tilmaamayaa si aan munaafiqiinta tilmaantoodana uga fogaano mu'miniinta dhabtaa tilmaamahoodana aan ugu dadaalno marka alla wuxuu yidhi almunaafiquuna nimanka munaafiqiinta ah iyo walmunaafiqaatu haweenka munaafiqaadka ah bacduhum qaarkood min bacdin qaarka kale ayuu ka ahaaday ay hum calaa diinin waaxidin hal diin ayay ku taagan yihiin waay waqiila waxaa kaloo layihi amruhum waaxidun arrintoodaa mid ah maxay ku midaysan yihiin mabda miya marka aada u qiimi badan ama weyn maya ee bilijtimaaci cala nifaaqi nifaaq inay ku urursan yihiin keliya unbaa mabda u ah ayaga si gooniya isuma jecla isma rabaan laakiin halka mabda ee nifaaqa ah iyo dibindaabyada ay rasuulkii iyo diinta ilaahay kula dhaqmayaan ayay ka midaysan yihiin haddii meeshii la waayo iyagaa markaas yacnii iyagii baaba laftooda isnacebo taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa marka alla wuxuu ka tilmaamay bacduhum wliyaau bacdin lama dhihin marka muminiinta waxaa la dhihi doonaa walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin qaarkood qaarka kale gacalay u yihiin iyo garab munaafiqiintii waxaa la dhahay qaarkood qaarka kale u ka mid yahay bis waa koox ku heshiisay qaabdarro iyo yacnii lugooyo iyo dhib un dad ku heshiiyey waay kalgacayl oo qalbi ahoo ka dhexeeya male laakiin mu'miniinta kalgacayl qalbi ah baa laga yaa ka dhexeeya oo laga tilmaamayaa markaa saasuu alla wuxuu u yidhi almunaafiquuna nimanka munaafiqiinta waalmunaafiqaatu iyo haweenka munaafiqaadka bacduhum qaarkood min bacdin qaarka kale xaggooday ka ahaadeen ya'muruuna waxay farayaan bilmunkari munkarkay faraan wayanhowna waxay reebayaan can ilmacruufi macruufka xaggiisana waa reebaan munkarkay faraan macruufkana markaa yacnii way reebaan munkarka shirki iyo macsi iyo ayay farayaan wixii macruufa iimaan iyo daacana waa reebayaan sida ay u reebayaanna inay toosba u reebaan ama mararka qaar inay wax culus dadka uga dhigaan daacada oo nafsadda culays ku aho dhib ku ah inay uga dhigaan inay mararka qaar uga dhigaan culays iyo dhib siyaalkaasay marka macruufkii ay u reebayaan mararka qaar waxay ku sameynayaan tahjiin waa fool xumeynayaan shayga isagoo fiican ayaa haddii idaacaddu ay uga hadasho si markaa yacni fool xumeyn ah ay uga hadasho dadka qaarkood qalbigoodu ku dhegaa marka wixii xaqa ahaa ee wanaagsanaa baa la fool xumeynayaa si dadka uga haraan wayanhowna cani ilmacruufi waa soo gelaya meeshaas ayb waana waxa ugu badan maalinka waqtigan maanta aan joogno waxa ugu badan oo dadku ay yacni munaafiqiintu ku sifaysan yihiin waaye wixii daaco ilaahayna inay fool xumeeyaan oo ay siiyaan qaab foolxumo ay u yeelaan ayaga wixii munkar ana ay qurxiyaan ama magacyo fiican ay u bixiyaan labadaasba marka waa laba hab oo munkarkana lagu faro macruufkana lagu reebo wayaqbiduuna way laabayaan aydiyahum gacmahooday laabayaan can ilinfaaqi fii sabiili llahi bay ka laabayaan bixinta ilaahay jidkiisa wax lagu bixiyo ayay ka laabayaan oo khayrkii uma fidsana gacmahooda marka buklina waa lagu sheegay khayrka ayay ka baqaylayaan oo fii sabiilillahina wax ku bixin maayaan nafcigooda kale oo macnawiyaadka iyaga ku jirana ummadda kuma sadaqaystaan waayo qofku mar wuxuu sadaqaysanaa maal marna wuxuu sadaqaysanayaa cilmi mar wuxuu sadaqaysanayaa jaaha iyo wejiga uu leeyahay midna iyaga laguma haayo oo wayaqbiduuna aydiyahum gacmahooday laabayaan waxay ka laabayeen lama sheegin maxaan loo sheegin liifaadati alcumuum waayo shayga haddii la gooyo oo aan la sheegin oo iska noqdo maxduuf muqadara cumuum nooc cumuumaa laga kororsana yacni macnuhu marka waxay tahay gacmahooday laabayaan wax kasta oo wanaagsan ay gacmahooda ka laabayaan maal ha ahaado weji ha ahaado ergeyn ha noqoto wax allaale wixii kheyr ah ayay gacmahooda ka laabaan waa cunsur xun oo bulshada ku dhex jiro nasullaaha daacadii allay ka tageen oo waxaa weeyaan dad cibaado aan cibaadaysanin oo daaco rabbi ka tegay nasullaaha alla ayay ka ta nasuu daacatallaahi ilaahay daacadiisay ka tageen fa nasiyahum markaabuu ilaahay ka tegay oo muxuu uga tegay wuxuu ka tegay min tawfiiqihi wa hidaayatihi inuu waafajiyo tawfiiqi hanuunkiisa inuu waa inuu hanuuniyo adduunyada dhexdeeda uu kala tegay aakhiradiina cadaabkuu uga tegay wey meeshaana marka waxaan ka qaadanaynaa qofku haddii xumaan uu sameeyo xumaantaasi waxay saameyn ku yeelanee xaqa aqbalitaankiisa walidaalika aayado badanaa qur-aanka ku jiro falamaa zaaquuh azaaqa allaahu quluubahum markay iisheen ilaahay quluubtoodu xaqa ka eelay wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara wanadaruuhum fii tuqyaanihim yacmahuun aragyadoodii wuxoodii dhan maxaa loo gediyeyna kamaa lam yu'minuu bihi awala mara rumayn la-aantii hore oo aynan rumaynin baa waxay u keentay inay wax fahmi waayaan yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi haddii qofka aan aleh rasuul uunan ajiibin isaga iyo qalbigiisii baa la kala dhexgalaa qalbigaa laga daboolayaa waxma garanayo wahaakada aayaadkaa faraha badan waladiina htadow zaadahum hudan kuwii hanuunay alla hanuuno u siyaadiyey camalka aada samayso mustaqbalkaaga hanuun saameynuu ku leeyahay haddaad camal wanaagsan la timaadana camal kaloo wanaagsan baa ilaahay kuu furaa uu ku waafajinaa haddii aad camalkii wanaagsanaa ka tagtana mid kalood samayn jirtay baad dayacaysaa ood ka tegaysaa ayb nasullaaha yani daacadii alla bay ka tageen fa nasiyahum ilaahay baa ka tegayoo hidaayadiisu ayuu ka xaggeeda ayuu kala tegay oo ma hanuunina ma hanuuninaayo alle aakhirana cadaabka uga tegay ina almunaafiqiina marka nisaanku asalkiisuna waaba tarki ina almunaafiqiina munaafiqiinta hum iyaga unbaa alfaasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxay waa un iyaga hadda alfaasiquun fisqigaani marka waxaa laga wadaa alfisqu lakbar oo ah kufriga munaafiqiinta iyaga unbaa gaalo ah baa laga wadaa horaan uga soo hadlay ereyga fisqi tacriifka yani isqilaaxa qur-aaniga iyo xadiidka nebiga iyo iyo isqilaaxi a'imadii salafka gaalnimona waa noqdaa maasi walkufri oo dunuub iyana waa waa noqdaa hadda halkan laakiin waxaa loo jeedaa kufri munaafiqiinta iyaga unbaa kufaar waxaa loogu xasrinaya waxay tahay meel weyn ay gaalnimada ka gaareen waay ee kuwo kale ma jiraan maaha wacad allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay almunaafiqiina markii iyaga tilmaantoodii lasoo xusay oo lagu sheegay dadaan wanaagna fare sheegin xumo aan reebin daaco alla aan samaynaynin khayrka dadka kale bulshada ay ka sugayaan gacmahooda ka laabtay oo ka baqaylay tilmaamahaas markuu ilaahay kusoo tilmaamay abaalmarintoodii maxay noqonaya marka wacad allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta walmunaafiqaati haweenka munaafiqaadka ah iyo walkufaara iyo gaaladii isu geeyba naara jahanama jahanamo naarteediibuu u yaboohay alle khaalidiina xaal ay yihiin iyagoo waarayo fiihaa naartaa dhexdeeda ku waarayo jahanamo dhexdeeda hiya iyadu jahanamo xasbuhum waa kaafigooda ta ku filan waayo iyada walacanahum wou lacnaday allahu allaa lacnaday oo allaa lacnaday kuwa walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun joogto ahoo negi ku ah ayay leeyihiin iyaga wacad allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay almunaafiqiina munaafiqiinta nimanka ah iyo walmunaafiqaati kuwa haweenka ah iyo walkufaara gaaladii iyo walkufaara gaaladii naara jahanama ayuu u yaboohay jahanamo naarteediibuu u yaboohay naartii jahanama khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraya fiiha jahanamo dhexdeeda iyagoo ku waaraya hiya jahanamo xasbuhum weeyaan kaafigooda waaye midda ku filan oo deeqaysa ee qof jahanamo marka la geliyey oo jahanamada ilaahayna uu ka waramay oo markaa yacni tilmaamaha adag uu ka bixiyey waa ku filan tahay marka wax lagu cadaabo oo kale oo loo yacni loola ciil qabaa markaa ma jirayaan ayb iyada unbaa ku filan ay kaafiyatuhum waatan ku filan jahanamo waayo xagga jazaan calaa kufrihim abaalmarin marka kufrigooda dartii loogu abaalmariyay kaay ayay kaga filan tahay mar haddii iyada la geliyey meel kaloo loola ciil qabaa ma jirto waay lahum min jahanama mihaadun wa min fawqihim hawaash busto iyadaa oo yacni bar gogol iyadaa u ah barkin iyadaa u ah weliba munaafiqiinta hal meel iyo kufaarta asliga meel un kama wada gelayaani munaafiqiinta dabaqa ugu hooseeya leh suurat nisa aan kusoo marnay ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar dabaqa ugu hooseynta badanoo ugu hooseeyo ayay ka gelayaan naarta walacanahum ullahu allaa lacnaday oo lacnadu macnaheedu waxay tahay naxariistiisii buu ka fogeeyey naxariistii ilaahay ee caradiisa ka hormartay ka qaalib noqotay ayaa haddana yacni iyaga marka naxariistaa waxba ka heli maayaan aakhiro markii la tago oo meeshaa marka waa kuwa u alla yidhi ulaa-ika ya-isuu min raxmatii naxariisteyday ka quusteen kuwa uu yidhi waa waayo aayaadkii alle iyo la kulankii alley ku kufriyeen waladiina kafaruu biaayaati illaahi wa liqaa'ihi ulaa-ika ya-isuu min raxmatii kuwaana sa sidaas ayay ahaayeen walacanahum ullahu allaa lacnaday oo naxariistiisii ka fogeeyey walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun joogto ah oo daa'im ah oo negi a bay leeyihiin kaaladiina min qablikum kaanuu ashadda minkum quwata waakara amwaala waawlaada antum idinka haddaad munaafiqiintii tihiin kaaladiina kuwii ayaad la too tihiin oo aada la mid tihiin min qablikum idinka idinka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen kuwaasi kaanuu waxay ahaayeen kuwaa ashadda kuwa adkaan badan oo darnaan badan minkum idinka idinka darnaan badan quwatan xagga awoodda iyo xoogga wa akhara tiro badnaan badan amwaalan xagga maalka iyo wa owlaadan iyo xagga caruurtaba taana marka idinka yacni kuwa idinka badan bay ahaayeen fastamtacuu way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii adduunyada ayay ku raaxaysteen oo ku tamashleeyeen fastamtactum idinkuna waad raaxaysateen oo waad tamashleyseen bikhalaqikum nasiibkiinii baad ku tamashleyseen oo aada ku raaxaysateen istimtaacan ku raaxaysi kama stamtaca ka stimtaaci ladiina kuwii raaxaysigoodoo kale la mid ah min qablikum idinka idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkoodii ay ku raaxaysteen wakhudtum waad dabaalateen hadalka baatilka waad dabaalateenoo waa dhex muquurteen khawdan dabaalasho ka khawdi ladii ay ka khawdi ladiina kuwii dabaalashadooda oo kale ah khaaduu dabaashay baailka kuwii dabaashay dabaalashadoodaoo kale ayaad dabaalateen idinkuna baailka ulaa-ika kuwaadaas xabitad way burtay acmaaluhum acmaashoodii way burtay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhirada dhexdeeda wa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaareyo hoogay ah ayb kaladiina min qablikum marka sidii looga hadlaayey hayba wacd allahu lmunaafiqiina wاlmunaafiqaati wاlkufaara naara jahanama khaalidiina fiiha hiya xasbuhum walacanahum اllahu walahum cadaabun muqiim aaib damaair ghaa'ibaa lagu hadlayay iltifaat ayaa la galay marka iyadoo weli munaafiqiintii laga hadlayo ayaa haddana khitaab loo leexday marka kaladiinadan marka waxaa ugu fiican oo uguna fudud kaafka in laga dhigo fii mowdici rafcin oo marka la qadaro yani jumla markaa khabar uu dhaco jaari majruurku antum idinku kaladiina kuwii oo kalead la too tihiin saas la dhaho marka antum idinku kaladiina kuwii oo kalead tihiin ayb min qablikum idinka idinka horreeya kuwii idinka horreeya oo kalead tihiin wax kale ma tihiin ayb antum kaladiina min qablikum oo kalead tihiin marka ayb tashbiihuna marka muxuu ku dhacayaa atashbiihu yaqacu fi listimtaaci iyo walkhawdi ummadihii idinka horreeyay maxaa kula mid tihiin waxaad kula mid tihiin sida aada adduunka aada haysataan aada ugu tumanaysaan waa kala mid tihiin sida aada baatilka udhex dabaalanaysaan ood u dhex muquuranaysaanna ood u shabkaxlaynaysaan baatilka iyadana waa kala mid tihiin labadaas baad marka qoladii idinka horreysay ee idinka idinkana maal badnaa idinkana ilmo badnaa idinkana awood badnaa waxaad kula mid noqoteen intaas marka wixii iyaga ku dhacay baa idinkana idinku dhacayo waa intaas waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo mowdicu nasbo camal in laga dhigo facaltum kaladiina saas oo kale facaltum waxaad samayseen kaladiina ka ficli ladiina ayb oo sidaa marka ama ka afcaali ladiina macnaha kaafku maxuu la macno noqonaa markaas mila ayuu la macno noqonay facaltum waxaad samayseen mila afcaali ladiina marka fii maxalli nasbin saasuu ku noqona ayb labadaas iyo icraabyo kaleba waa jiraan tan horaan uga gaabsanaynaa antum idinku kaladiina kuwii ayaad la too tihiin ood la mid tihiin min qablikum idinka idinka horreeyey kuwa idinka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen tafsiirkii waaye marka kaanuu waxay dadkaa idinka horreeyey marka maxay ahaayeen iyagu kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwa darnaan badan minkum idinka idinka darnaan badan quwatan xagga xoogga wa akhara badnaan badan ayay ahaayeen kuwa idinka badan amwaalan xagga wa akhara ay minkum idinka idinka badan amwaalan xagga maalyaalka iyo wa awlaadan xagga caruurta maali caruurna waa idinka badnaayeen xoogna waa idinka badnaayeen maxay sameeyeen marka fastamtacuu way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii ayay ayay ku raaxaysteen fastamtactum idinkuna waad raaxaysateen bikhalaqikum nasiibkiinnii adduunka ilaahay idinsiyaad ku raaxaysateen kama stamtaca istimtaacan raaxaysi ayaad raaxaysateen kastimtaaci ladiina kuwii raaxaysigoodoo kale la mid a mid la midaad raaxaysateen min qablikum kuwii idinka idinka horreeyey bikhalaaqihimna ay ku raaxaysteen marka kamaadan dambena waxaa lasoo qadarayaa masder waa sifo marka masder uu sifo muqadar ah ayuu sifo u yahay ayb mudaafna marka waa la qadaraa meesha marka maaduna masderiyay noqonay fastamtactum bikalaaqikum istimtaacan baad ku raaxaysateen kastimtaaci ladii la mid ah istimtaa raaxaysigaas oo kastimtaaci ladiina kuwii raaxaysigooda oo kale ah min qablikum idinka idinka horreeyey bikhalaaqihim ay ku raaxaysteen yani idinku marka waxaad ku raacdeen ummadihii hore maalkii ilaahay siiyey ilmihii ilaahay siiyey xooggii ilaahay siiyey ayay waxay adduunyo bis hadaf aakhiro iyo midna ma aynan lahayn wixii ilaahay awood u siiyo maal iyo xoole iyo caruur ah waxay u isticmaalayaan dhanka un keliya in la adduunyo un loo loogaga raaxaysto idinkuna marka waad ku dayateen meeshaas marka maxaa laga hadlayaa mataqaanaa waxaa laga hadlaya waa shahwadii waa hal cudur baa hadda halkaas lagu sheegay bani aadamku hidaayada iyo hanuunka wax ka dhumaya laba cudur waay cudurkii koowaada naloo sheegayo waa maxay ashahwatu waxaad maal leedahay iyo waxaad caruur leedahay iyo waxaad xoolo haysato iyo waxaad xoog leedahay haddaad shahwo keliya u isticmaasho yani halkan u bax halkan yacni oo aada shahwat lbatni walfarji calooshaadana dherji farjigaaguna markau wax u baahdaba uun waa kaasaa markaa raac un keliya iska dabagal adduunyada maxaa kala loo nool yahay ayaa lagu leeyahay war waxaan maxay tahay maalkaaga ka raaxayso awalba wax yaraad haysanaysay maalkaagu ka raaxayso macnaha uu ku dhisan yahay waa kana cadaab un baa laga helaa wax kala maa jaah iyo weji haddaad leedahay wejigaa inaad diinta ugu adeegtood wax fiican ku samayso muslimka ku caawisood ku dadaashaa la rabaa haddii cilmi ilaahay kusiiye cilmigaaga inaad dadkii xalaasha xaaraanta uga caddayso adiga ku dhaqanto oo yaa lagaa rabaa wuxuu ilaahay ku siiyey marka maahan inaad sarifato inta yartay adduunyada aada joogto haddaad adduunyada un ku dabagasho waa khatar maradu shahwa marka waa kaas maradu shahwa qofku hadduu ka adkaado hidaayaduu kasoo xiraa marka male hidaaye hanuun mal yeelanayo ayb kaas waa mid marka wakhudtum ilaahay wuxuu leeyahay marka waad dabaalateen idinka munaafiqiinta ah khawdka badana waxaa loo isticmaalaa ay dakhaltum fi llahwi walbaaili maalayacniga iyo hadalka baailkaabaad dhex gasheen waay wa huwa mustacaarun min alkhawdi fi lmaa waxaa laga soo caariyeystay biyaha dhexjiirkooda qofku hadda marka haddii uu biyo galo oo baddaas ku dabaalanayo ama webi uu ku dabaalanayo ama meel biyo ku jiraan uu ku dabaalanayo si caadi ah ma u socon karo hadba marka yacni biyuhu meeshay u riixaan iyo ayuu ayuu ayuu kala shaqeynaa sida ugu dhaqaaqi lahay marka gacmihii lugihii dhinac walba waa ka soconaya biyahaas meesha ay u socdaan iyo qaabka ay marka u socdaan bowna la ayaa wado asaga hab socodkiisu biyahaasay ku xiran yihiin ninkaasi marka si saani aho toosan ma u soco kara marka soo maaha sidaas oo kale waay ninku marka uu iska hadlaayo oo caqaa-idka iyo aaraa'da baatilka uu ku dhex jiro nin gebi dhaclaynayo kale waay ayb isticaarada marka halkaasay tasha mushaabahada calaaqada mushaabahada lagu sheegay ayb baailka bis baana loo isticmaalaa sida badan wakhudtum waad dabaalateen kaladii khawdan ayaad dabaalateen dabaalasho ka khawdi ladii alladii meeshaan hadda marka waxaa weeyaan bimacnaa alladiina waaye waa yacnii mufrad baa la dhigay laakiin waxaa loo jeedaa jamac baa loo jeedaa alladii bimacna aladiina luqada carabigana waa ku badan tahay mufradka isagoo loo is loo isticmaalo mararka qaar jamac kaladii ay kaladiina oo kale oo kalea laga macnaynaa markaas sidii kama stamtacana waa la yeelayaayo marka kaladii khaaduu marka wakhudtum waad dabaalateen khawdan baad dabaalateen dabaalasho ka khawdi ladii ay ka khawdi ladiina kuwii dabaalashadoodii oo kale la mid ah khaaduu dabaashay ay khaaduuhu yani khaaduu daba ka khawdi khawdan dabaalasho ka khawdi ladii ay ka khawdi ladiina kuwii dabaalashadoodii oo kale khaaduu dabaashay baailka dabaashay sax sidaas marka waa lagu macnayn karaa waxaa kaloo la dhihi karaa kaladii khaaduu kalkhawdi ladii khaaduuhu oo marka aladiidaba waxaa la leeyahay macno masder camal mararka qaar waa la iyada lafteedaba sidii xaraf masder waa loo isticmaali karaa baa la yidhaahdaa laakiin tan horaa aada u fiican ulaa-ika marka waa la tanna waxaa lagu xusay marka cudurka ah maradu sh maradu shubha tii hore muxuu ahaa maradu shahwa shahwada qofka hidaayada waa ka celisaa shubhaduna waa ka celisaa ashubha maxaa laga wadaa waxaan diin ahayn oo diin loo maleeyo qofkan waa dadaala waa dadaala dariiquu ku socdaa laakiin maba ogaba waxuu ka helayo dariiqii nabiyullaahi maxamed sal ll slam ka tegay ma aha caamilatu naasiba marka taas waxaa la yidhaha maradu shubha qofku marka waa inuu labadaas ka nabad galo hadduu shubha ka nabad galo oo diintiisu yaqiin ou u haysto oo diin sax ah ou haysto oo diintiisu calaa cilmin wa calaa basiiratin uu ku taagnaado adduunyadana ou ku sabro yani shubhada waxaa la ysaga celin karaa yaqiin yaqiintana cilmi baa saldhig u ah shahwadana waxaa la ysaga celiyaa sabar badan oo adduunyada in laga adkaysto sabarkaas du ayaa iyada looga hortagaa shahwada marka sabarka iyo yaqiinta ayaa waxaa lagu gaaraa marka alimaamatu fi ddiin ilaahay wuxuu yihi wajacalnaa minhum a'imatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun a'imaan ka yeelnay lagu daydo khayrka looga daydo goorma lamaa sabaruu markay sabreen adduunyay ka sabreen wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun aayaadkeennana ay ahaayeen kuwa yaqiiniyo yaqiintu cilmi bay u baahan tahay marka diinta waa in la barto caqiidada saxiixa iyo midda faasidka in la kala aqoonsado qofku uunan ku lugo-in bidco iyo wax aan sal diinta ku lahayn inaan diin laga yeelanin waayo haddaad saa yeesho waad daalaysaa waad noogaysaa wax aad ka helaysidna male man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun ay marduudun caleyhi weligiis hadduu kun wadaadoo caalim hadday ku dhahaan dhib male waa ku xasilaysaa cibaadadaada maya waxba waxaanu dhib male intaasoo jeer hadday ku dhahaan bidca xasano waaye iyo laa waxaan dhib male iyo weligaa ha yeelin diintaadu raasumaalkaaga waay waa inaad ilaahay ku caabuddo wax aada berri hubto oo haddii ilaahay uu ku yihaa waxaan maxaad u samaysay nebigaagan uga dayday oo xadii yani aharku wuxuu ahaa yuxsharu likulli diiwaani yowma alqiyaamati likulli camalin yowma alqiyaamati diiwaanaani camal kasta maalinta qiyaamo laba diiwaana loo keenaa diiwaanu lima mid lima ayaa layihaha midna kayfa lima yaa u samaysay waa ikhlaas kayfa sideed u samaysa waana sidii nebi maxamed wixii laga bartay aada u samayso maahan diintu sidii aabbayaalkaa iyo awowayaalkaa un aad kasoo gaarto maxdi a maaha daad aabbaha diin ka baratay awowgaa wax fiican kasoo gaartay haa waa fiican tahay inaad kaga dayato laakiin haddaadan ogeyn ka waran oo waxaan maxaad u sameynaya aabbahayo sameeyaan arki jiray taas maya waxaanaad samaynayso iska hubi inay yihiin wakti baad ku bixinaya wax weyn baad ku rabtaa waa in la yska hubiyo labadaa marka qofku inuu ka nabad galo maradu shahwa iyo maradu shubha labadaas baa culimmadu waxay dhaheen qofka ka hortaagan hidaayada labadaa marka inaad ka takhallusto ayaa aada muhim u ah sidaa uga takhallusaysana midda midna waa inaad yaqiin hesho oo cilmi barato waxaad ilaahay ku caabudayso calaa basiiratin inaad ku tahay ee midda kalena waa inaad sabar leedahay iyo adkaysi ood adduunyada markaa yacnii aada ka sabri karto aayadda nabiyullaahi ibraahim aimada nebiyadii markuu ilaahay ka hadlayo wuxuu yidhi wadkur cibaadana ibraahiima waisxaaqa wayacquuba ulileydi walabsaar dad marka xaqana karti u leh oo adduunyo aynan marna leexinaynin aragti dheerna lehoo waxay sameynayaan aada u yaqaanaan ayuu ka tilmaamay labadaas cudur baa marka halkan lagu sheegay khawdkuna waa shubhadii istimtaacuna waa shahwadii waay qofku labadaa marka haddii aad ka badbaaddo dariiq wanaagsan aad taagan tahay marka waxaad ka caqiido dhiganaysa fiirso adigu sidaada cibaadada yaad caabudaa ilaahay xaqii ou lahaa cid kale wax maugu dartaa markii dhibaata kugu dhacdo ilaahay iyo awliye maad toogtaa mase ilaahay keliyaad barisaa waad ku kaaftoontaayo waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuhu si awoowayaashaayaad u qayshataa awoowa iga soo gaaraad dhahdaa yacni ilaahay ma ku caabudaa magacyadiisa iyo tilmaamihiisa wan wanaagsan miyaad ku caabudaa mase maba taqaanidba ilaaha aada caabudaysa cilmiba uma lihid miya waa inaad marka isla xisaabtanto oo ma waxaad aaminsan tahay koonkaani ummado kale inay iskaga tasarufto oo waxay doonaan ka samayn karaan oo ilaahay subxaanahu watacaala iyagu markaa sidii ilaahay oo kale ah miyaad rumaysan tahay xaqiiqatan marka wax badan baa u baahan marka in dib loo loo milicsado ulaa-ika kuwaadaas xabitad way burtay acmaaluhum acmaashoodii way burtay waa baaba-day fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhirada dhexdeeda wa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah baqawi meeshaan marka wuxuu keenay xadiid munaasab u aho min xadiidi abi saciid nabiga sal l slam uu yii oo bukhaari uu wariyey rasuulkana uu yihi sal l slam latattabicunna sanana man qablakum dadka idinka horreeyay jidkoodaad raacaysaan shibran bishibrin taaka taako wadiraacan bidiraac dhudhun dhudhun xataa low dakhaluu juxra dabbin hadday galaan god yacnii baashan dabbada la yiraa ee mabesalwaaleyda u eg godkeeda hadday galaan ciriiriga badan la tabactumuuhum waa raacaysaan qulnaa yaa rasuul allah waxaan dhahnay rasuul allow alyahuuda waalnasaara miyaad u jeedaa yahuud iyo nasaaro qaala wuxuu yihi faman oo yaa waa ayo yaa kale macnaha wa fii riwaayati abi hurayra fahal innaasu ilaa hum dadku waaba ayo iyaga un maahane kuwaan idinkaga digaya waa un iyaga hadda dadkiina waa ujeedaa lagama celin karo inay wax walba uga daydaan ayb wa qaala bnu mascuudin radia allahu canhu ibnu mascuudna wuxuu yidhi antum idinku ashbahu lumami bibani israa'iil waxaad tihiin ummadaha tan ugu ekaanshada badan reer bani israa'iil samtan xagga hanaanka wahadyan habdhaqanka tatabicuuna camalahum camalkoodaad raacaysaan xadwa alqudati bilquda sida loo simo fallaarta baalasheeda sida loo simo oo kale say isugu say isku iskula eg yihiin hayra anii laa adriisa ma ogi buu yidhi aniga atacbuduuna alcijla am laa inaad dibiga caabudi doontaan iyo in kalese ma ogi buu yidhi taas macnaha inaad gaaraysaan war uma haayo laakiin waa ku dayanaysaan ummadahaas de mabaadi'dii waa ujeedaa iyadana sida loo loo fududaysanayo alam yaatihim naba-u ladiina min qablihim qowmi nuuxin wacaadin wathamuud alam yatihim miyuunan u imaanin hayba ahdana la aade iltifaat kale alam yatihim miyuusan u imaanin naba-u ladiina kuwii warkoodii min qablihim iyaga ka horreeyey qowmi nuuxin warkoodii miyuunan u imaanin wacaadin qowmu yani reer caad warkoodii miyuunan u imaanin wa hamuuda reer hamuud warkoodii miyuusan u imaanin wa qowmi ibraahiima ibraahim qowmkiisii warkoodii miyaan u imaanin wa asxaabi madyana madyan asxaabteedii waa qowmu shucaybe warkoodii iyo khabarkoodii miyaan u imaanin waalmu'tafikaati magaaladii la dabagediyey miyaan u imaanin warkoodii waa qura luud ama qowmu luud atathum waxaa u timid rusuluhum khabarkii marka waa ka warkii atathum waxaa u timid rusuluhum rusushoodiibaa yaa u timid bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula imaadeen famaa kaana allaahu alla ma uunan ahaan famaa kaana allaahu alla ma uunan ahayn liyadlimahum ku dulmiyo ma uunan ahayn alle walaakin lagu noqoyey kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna inay dulminayaan anfusahum nafahooda un sidaa un bay ahaayeen famaa kaana allahu alla ma ahaanin liyadlimahum laamtaani laamuljuxuud waay an iyada ka dambayso oo mudmara a baana ficilka nasbinayso tarkiibkan marka kaanadan badanaana marka kaana kown oo manfi ah ayaa qaacidadeedu ay tahay kown manfi ah kownkaasi marka wuxuu rabaa khabar maxaa khabar u noqonayo marka famaa kaana allaahu alla ma uunan ahayn muriidan mid rabo ayaad leedahay liyadlimahum an yadlimahum inuu dulmiyo mid doonayo ilaahay ma ahaynba yani ilaahay ma dulminin un waayo macnaha ku dulminaya maba ahan ilaahay walaakin lagu noqoye kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafahooda keliya unbay yadlimuuna dulminayin wاlmuؤminuuna wاlmuؤminaatu bacduhum wliyaau bacd wاlmuؤminuuna muؤminiintii tilmaamihii marka muؤminiinta la gelaya wاlmuؤminuuna nimanka muؤminiinta iyo wاlmuؤminaatu haweenka muؤminaadka ah bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale garabkooda waay iyo gacalkooda weeyaan ya'muruuna waxay farayaan bilmacruufi macruufkay faraan wayanhawna waxay ka reebaan cani ilmunkari munkarkay ka reebaan qaarkood qaarka kale wayuqiimuuna waxay oogaan alsalaata salaaday oogaan wayu'tuuna waxay siiyaan azakaata zakadii wayutiicuuna allaha allay adeecaan warasuulahu rasuulkiisa ay adeecaan ulaa-ika kuwaadaas sayarxamuhum allahu alla waa u naxariisan doonaa ina allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun falsan wacad allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay almu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka ah jannaatin buu u yaboohay jannooyin jannaadka oo tajrii ay dureerayso min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa saraheeda iyo geedaheeda hoosteeda ay dureerayaan al anhaaru webiyaalo khaalidiina xaalayihiin kuwii waaraya fiiha jannaadka dhexdooda ku waarayo wa masaakina ayuu u yaboohay alle meelo la dego taa oo dayibatan wanaagsan taas oo fii jannaati cadnin negida jannaadkeeda dhexdeeda ahaatay wa ridwaanun raalli ahaansho raalli ahaanshaha oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday ayaa akbar weynin badan intii lasoo sheegaba ridaha allah ka weyn dalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan waaye alcadiimu aada u weynin badan labadan aayadna mu'miniintii baa rabbi uga hadlay waalmu'minuuna mu'miniintii waalmu'minaatu haweenkii mu'minaadka ahaa bacduhum qaarkood owliyaau bacdin qaarka kale garab iyo gacal u yihiin marka owliyaau bacdin baa meeshaa la yihi xaggana min bacdina layii waxay kutusay marka mu'miniinta si dhabay isu maadaama yacni iyagu iimaanka la iskugu xiray calaaqada ka dhexaysa ay tahay iimaanka waxay isku jeclaanayaanna ay lilaahi tahay iyagu marka gacalnimo iyo garabnimo dhab ah ayaa loo tiirinaya mu'miniinta dhabtaana laga hadlaa dee mu'min iimaankiisu naaqis yahay laga hadli maayo mu'miniintii dhabta aheed asxaabu rasuulillaahi yacni waxay ahaayeen dad isku camiro markay isla joogaan maahayn markay kala tagaan islu gooynaayo dadkeennan soo u badan yahi oo kale ma ahayn ee si dhabay isu jeclaayeen waa sidaa ilaahay ka tilmaamaya mu'minnimada dhabtaa qofkii la yimaado dadka la imaadana waa ku sifaysan yihiin tilmaamaha ee maahan dad qaarkood qaarka kale ay ka mid yihiin la dhahaya maaha bal garabayba isu yihiin owli muwaalaadkuna waa munaasaro iyo maxaba labadaas macno marka qaarkood qaarka kale waa isjecel yihiin waana isku garab waa isgarab siinaya meeshii munaafiqiinta laga yihi ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani lmacruufina cagsi waayo mu'miniinta ya'muruuna waxay farayaan bilmacruufi bay farayaan qaarkood qaarka kale wayanhawna waxay reebayaan cani lmunkari munkarkana waa reebaan ayb wayuqiimuuna waay oogay waxay oogayaan asalaata salaaday oogaan wayuqiimuuna salaatana marka waxay laa waxa tahay yaamuruuna bilmunkari markii la yihi munaafiqiinta wayanhawna cani lmacruufi wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaaha fanasiyahum tarakuu aa ilaahay daacadiisay ka tageena kuwaas la yihi kuwaan saas maahana waa tukanayaan salaadii marka waa cinwaanka acmaasha cibaadaadka badaniga salaada u asala yaa waxaan ujeedaa u yani aada cinwaan u ah ayb wayuqiimuuna salaata salaaday oogayaan wayu'tuuna azakaata zakadiina waa siinayaan oo waa bixinayaan wayaqbiduuna aydiyahum kuwaas meesha ah gacmahooday laabayaan khayrka sidaas maahana wayu'tuuna azakaata mu'miniinta waa siinayaan ayaga zakaadka ay bixinayaan wayutiicuuna allaha allay adeecayaan warasuulahu rasuulkiisay adeecayaan ayb iyaga maxaa laga soo yihi marka ina almunaafiqiina hum lfaasiquunay ahaayeen kuwa marka faasiqiin oo daacadii rabbi ka tegayay ahaayeen mu'miniintii maxaa lagu sifaynayaa daacatullaahi warasuulihi ayagu faasiqiin maaha daacada alle rasuul alle iyo rasuulkiisa ay adeecaan saas wa ulaa-ika kuwaadaa sayarxamuhum ullahu allah u naxariisan doono ilaahay kuwa waa u naxariisan doonaan ayb ina allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun falsan wacad allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay almu'miniina mu'miniintii wuxuu u ballan qaaday walmu'minaati haweenka mu'minaadka wuxuu u ballan qaaday jannaatin buu u ballan qaaday jannooyin jannaad tajrii ay soconaysa min jannaadka oo tajrii ay qulqulaysa min taxtihaa jannaadka saraha ku yaalay ee geedaha ku yaalla hoostooda lanhaar webiyaale ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii ku waaraya fiiha jannaadka dhexdooda wamasaakina buu alla u yaboohay meel degmooyin meelo la dego meelaha oo dayibatan wanaagsan masaakinta oo fii jannaati cadnin negida jannaa negida jannaadkeeda dhexdeeda ahaatay marka fii jannaati cadnin waa nacti oo masaakinta unbaa laga sifeynay cadnin markaan sidaa aan u macnaynana macnaha waxay tahay fii jannaati liqaamati ka macnayna marka cadnintu maanan ka dhigin isim calam ah dee calam laga dhigana fii jannaati cadnin jannaati cadnin yani masaakinta oo fii jannaati cadnin jannaatu cadnin dhexdooda ahaatay yaa la dhahaya marka wa ridwaanun jumlo mustanafa waaye wa ridwaanun raalli ahaansho raalli ahaanshaha oo min allahi ilaahi xaggiisa ka ahaaday ayaa akbaru weynin badan yani waxa lasoo xusay oo dhan jannaadkaas iyo nicmooyinka ku dhex jiree webiyada iyo yacni meelahaas oon wanaagsan dhammaan waxaa ka qiimi badan oo kaba weyn ridaha alle wa ridwaanun raalli ahaansho raalli ahaanshaha min allahi ilaahay xaggiisa ka aada akbar weynin badan xadiidka abi saciidna wuxuu ahaa nebigu sal l slam wuxuu yidhi yaquulu llahu caza wajala liahli اljannati ilaahay ahlujannaha wuxuu ku dhahayaa yaa ahla aljanna ahlujannahu hal radiitum ma raalli noqoteen fayaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa maa lanaa laa nardaa oo rabbigeenow maxaan u raalli noqon weynay waqad acdaytanaa waxaadna siisay maa lam tucdihi min khalqika axadan min khalqika wax khalqigaaga axad ka mida aadan siinin baadna siisay fayaquulu wuxuu dhahayaa afalaa ucdiikum afdala min dalika kaas aan idin siiyey wax kasii fiican ma idin siiyaa ka fadli badan fayaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa waayu shayin shaygeeba afdalu min dalika kaa ka fiican ka fadli badan fayaquulu wuxuu dhahayaa uxillu calaykum ridwaanii waxaan marka yacni idinku waxaan idin xalaaleynayaa oo aan idinku korkiina aan ku ama korkiina aan ku dejinayaa ridwaanii raalli ahaanshahayga falaa askhatu calaykum bacdahu abadan gadaasheed marka weligay idiin caroon maayo ridihii marka waa kaasa marka ilaahay baa wuxuu ku tilmaamay aayaddanna wa ridwaanu min allahi akbar xadiidkuna aayaddii buu fasiray dalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan waay alcadiimu weynin badan marka in ilaahay ou la hadlaayo ahlu jannaha waxay helayaan in ilaahay la hadlaayo inuu ilaahay ay arkayaan oo istusaayo wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa naadira waxa ay arkayaan ahlujannuhu ay helayaan rido ilaahay raalli ahaansho alleh oo aan carad dambe aysa ka dambeynin waayo adduunyadan markaad joogtid weli ilaahay inuu kuu caroodaan ayaad ka baqaysaa oo dembi intaad la timaado ilaahay kugu caroodo laakiin markaas xaaladaas ilaahay uu dadka ahlu jannaha uu dhahaya bis ridahaygaan idinku dejiyey mar dambe idiin caroon maayo marka raalli ahaansha alloo joogta a bay haystaan taas marka wax aada iyo aada u qiimi badan una weynin badan yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara walmunaafiqiina waqlud calayhim wama'waahum jahannamu wabi'sa almasiir yaa ayuhaa hooya nabiyu nebiyow nebigan jaahid la jihaad alkufaara gaalada la jihaad waalmunaafiqiina munaafiqiinta la jihaad kuwa uurka gaalada ah waqlud yacni adkow calayhim iyaga dushooda ku adkow wama-waahum meeshay u dulmayaanay u hoyanayaan jahanam waaye wabi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy annabiyu nebiyow jaahid la jihaad alkufaara gaalada la jihaad gaalada marka waa kuwa marka daahiran wa baatinan gaalo u ah waalmunaafiqiina uurka kuwa gaalada ka-ana la jihaad see loola kala jihaadayaa tafsiir wuxuu leeyahay munaafiqiin gaalada waa la gartay iyada seef baa lagula jihaadaya iyo dagaal munaafiqiinta dagaalkoodu waa sidee marka waxay leeyihiin bacdi lmufasiriin wuxuu kula jihaadayaa biyadihi gacantiisa fain lam yastatic fa bilisaanihi afka hadduusa awoodin fain lam yastatic fa biqalbihi ibnu mascuud saasuu ku fasiray ibnu cabaas isaga wuxuu yihi wlmunaafiqiina la jihaad bilisaani carabka aayaadkaana uga daranba qaarica iyo masaa'ib iyagaa ku ab ta saddexaad waxaa kaloo la yidhi wlmunaafiqiina biiqaamati اlxuduudi calayhim xasanulbasri baa ku fasiray inaad xuduudda ku oogtidoo aada ku ciqaabto waxuunan aaminsanayn ayaa inta markaa yacnii lagu xukumo ayaa lagu ciqaabayaa weliba taas taasaa dhib ugu filan banaa ile ma aaminsana munaafiqa maogtahay qofka muuminkaa xuduudda marka lagu oogayo u aaminsan yahay dahaaro iyo waxbay kuu noqonay buu isleeyahay laakiin kani ma aaminsana waa un marka la garaacayaa xugun uunan aaminsanayn wax uunan markaa ku dhex jirin unbaa lagu garaacaya ayb marka munaafiqiintu iyaga jihaadkoodii sidaas ayaa laga macniyey alimaamu dabari halkan aqwaal badan buu intuu soo sheegay buu wuxuu yidhi wa owla laqwaali aqwaasha waxaa ugu habboon buu yihi maa qaala ibnu mascuud ibnu mascuud waxa uu yidhi oo waa maxay min jihaadihim munaafiqiinta in lala jihaado binaxwin min jihaadi lmushrikiin sida gaalada loola jihaadayo kale ayaa iyagana loola jihaadaa fain qaala qaa'ilun hadduu qof yiraa marka fa kayfa tarakahum oo waayahay nebiga muxuu uga tegay muqiimiina beyna adhurihim ayagoo beyna adhuri asxaabihi muxuu munaafiqiinta uga tegay ayagoo asxaabtiisii ay ku dhex jiraan yani waxaan ka wadaa yacni munaafiqiinta muxuu nebiga uga tegay oo u daayey ayada oo ay muslimiintaa ku dhex nool yihiin oo ay asxaabtii ku dhex nool yihiin asxaabtaa munaafiqiina maaha asxaabtiisi nebigay ku dhex nool yihiin muxuu uga tegay marka nebiga sal lla ly slam muxuu u layin waayo ula dagaalami waayo sida gaalada haddii su-aashaa timaado qiila waxaa la dhahayaa in allaha tacaala alle inamaa amara wuxuu amray biqitaali man adhara minhum kalimata alkufri wuxuu alla amray un in lala dagaalo kuwa kalimatulkufriga muujistay uma aqaama calaa idhaarihi dabadeedna muujintaa oo muujistay ku nagaaday korkeeda maa adhara wuxuu muujistay dul nagaaday oo min dalika kufrigaas ah yani nebiga waxaa kuwa waxaa la dagaal la yidhi kuwa kufriga bannaanka keensaday ee muujistay haddana ku negi ah oo ku taagan kufriga wa amaa laakiinse man ida dulica calayhi minhum qof markii lagu arko oo ayaga kamid a anahu takalama bikalimati lkufri inuu ku hadlay wa wa ukhida bihaa lasoo qabto loo qabto ankarahaa qof inkiraayo warajaca canhaa ka laabanayo inta dhaarta maba dhihinba dhahayo amaba yacni ka noqonayo wa qaala dhahayo inii muslimun anugu muslim baan ahayna dhahayo fa ina xukmallaahi ilaahay xukunkiisa fii kulli man adhara alislaama qof kasta oo islaam muujisto xugun u ah bilisaanihi carabkiisana ku muujisto wuxuu yahay xukunkaas alleh an yuxqana bidalika lahu damuhu wa maaluhu in dhiiggiisa iyo maalkiisa loogu nabadgeliyo wa in kaana haba ahaado muctaqidan mid ictiqaadsan hayra dalika waxa uu muujistay islaamnimada heyrkeedba haba ictiqaadsanaado watawakala huwa jala hanaa'uhu bisaraa'irihim oo markaa yacni wuxuu uta waaa wuxuu u tala saaranayaa marka ilaahay yani ilaahay subxaanahu watacaala ayaa saraa'irteeda saraa'irtooda wax u qarsoonay ay u tala saa ayaa loo daynaya alla loo daynaya walam yajcal lilkhalqi ilaahay khalqiga uma yeelin albaxha inay baarbaaraan can isaraa'iri waxyaabaha qarsoon falidalika kaagaa dartiis ayaa kaana nabiyu sal l l slam nebigu ou ahaa maca cilmihi bihim isagoo ku og nifaaqa wailaaci illaahi iyaahu iyo ilaahay tusintiisa ou tusinayo calaa damaa'irihim waxa quluubtooda ku jira munaafiqiinta waictiqaadi suduurihim iyo laabahooda waxay caqiidaysan tahay iyadoo sidaa tahay ilaahay uu ogeysiinayey kaana yuqiruhum bayna adhuri asxaabihi waa iska dayi jiray inay isaga dhex jiraan asxaabtiisa walaa yasluku bijihaadihim la dagaalankoodana lama qaadi jirin nebiga maslaka jihaadi man qad naasabahu alxarba cala shirki billaahi jihaadkoodana kama dhigaynin mushrikiinta jihaadkoodoo kale lianna akhdahum yani maxaa yeeley wuxuu leeyahay lianna axadahum kaana wuxuu ahaa midkood ida tulica calayhi haddii lagu arko waxaas anahu qad qaala inuu yihi qowlan hadal kafara fiihi billaahi alla uu ugu kufriyey uma uqida bihi lasoo qabto ankarahu waa inkiri jiray wa adhara alislaama bilisaanihi islaamkana carabkiisuu ku muujisan jiray falam yakun sala allahu calayhi wasalam nebigu ma ahayn ya'huduhu marka inuu qabanaayo ilaa bimaa adhara lahu wuxuu u muujiyey unba u qabanayay oo min qowlihi hadalkiisa ah cinda xuduurihi iyaahu marka asaga loo keeno wa casmihi calaa imdaa'i alxukmi fiihi duuna maa salafa wixii hormaray bixadrati nabiyi uusan ku dhihin ma u qabanaynin min qowlin hadal ah kaana nataqa bihi oo kusoo dhawaaqay qabla dalika ayb waduuna ictiqaadi damiirihi wax uunan muujinine qalbiga uga jiro nebiga ma u bambaxaynin waxyaabahaas khulaasadu marka waxay tahay jihaad lkufaar iyo almunaafiqiin waa isku mid ibnu mascuud qowlkiisa laakiin haddii la yidhaha munaafiqiintii waayahay maxaa sida gaalada loola dagaalami waayo ghazawaad loogu qaad qaadi waayey waxaa la leeyahay iyaga markay ku wax laga soo sheego kufri ah intay ka daba yimaadaan bay dhihi jireen ama waa inkiri jireen ma dhihin bay dhihi jireen waa ka dhaaran jireen islaamnimona waa muujisan jireen see loo dilaa marka qofka saas oo kale ah ilaahayna damaa'irta faaga oo yacnii baarbaarannama unan dhihin damaa'ira ilaahay baa loo daynaa daahirka un baa la qabsana ayb ee hadday kufrigii inta la imaadaan uu ku caddaado ayagiina ku taagnaadaan kufriga oynan ka laabanin markaa sida gaaladaa loola dagaalamaa maxay gaaladii uga duwan yihiin hadalka marka meesha ku jiraa sidaas waqlud ku ad adkaw calayhim korkooda ku ad adkaw wama-waahum meeshay u hooyanayaan jahanamu jahanamo wa wabisa waxaa baas lahaada almasiiru meel loo ahaado hiyo jahanama yaxlifuuna billahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri wakafaruu bacda islaamihim ibnu cabaas baa wuxuu yihi rasuulka sal ll ly slam wuxuu fadhiyey meel hoos ah markaabuu wuxuu yihi nin baa idiin imaa ayaa idiin imaan doono il shaydaan uu idinku feerin doonaa hadduu idiin yimaado hala hadlinina falam yalbathuu maba aynan nagaanin an dalaca rajulun nin baaba yimid so ayaa yimid rasuulka waa u yeeray sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi calaama tashtimunii warniyow maxaad ii caayinaysaa anta wa asxaabuka adii asxaabtaada rasuulkaa dhahaya maxaad ii cayinaysaan faindalaqa rajulu ninkii waa tegay fa jaa-a biasxaabihi asxaabtiisiibuu ula yimid faxalafuu billaahi allay ku dhaarteen maa qaaluu inaysan dhihin waxaas faanzala allahu caza wajalla hadihi laaya ilaahay aayaddan buu soo dejiyey marka rasuulka waxii baa lagu ogeysiiyey dabcan inay caynayeen waa loo sheegay laakiin ayagii baa imaanaya waa dhaaranayeen waa iska dhaafaya marka nabiga sal yaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan maxay u dhaaranayaanna maa qaaluu inaynan dhihin maa qaaluu ma aynan oranin wixii markaa lagu soo eedeeyey inaynan dhihin bay u dhaaranayaan dhaar ku marayaan walaqad wallaahi qad xaqiiqeeh qaaluu waxay yidhaahdeen kelimata alkufri kufriga kelmaddiisii bay ku hadleen wa kafaruu way kufriyeen bacda islaamihim hoggaansankoodii ka gadaale hoggaansankii ay muujiyeen islaamnimadii ay muujiyeen ka gadaale way kufriyeen wahamuu waxay ku hamiyeen bimaa shay bay ku hamiyeen biladii kii lam yanaaluu ay lam yanaaluuhu aynan gaarin waxaynan gaarinna waa ku hamiyeen waxaysan gaarin waa maxay meeshaas marka waxaa la yidhi iyada labiiyo toban nin oo munaafiqiinta ka mid ah ayaa waxay dooneen inay rasuulka si gaadma a u dilaan assassination inay ku sameeyaan qhaswadii tabuuk baa laga soo laabtay meel buur dheer baa la maraayey marka rasuulka hashiisiibuu wataa laba-iyo toban ayagoo ahbay waxay ku heshiiyeen buurta meesha ugu shishaysa marka uu maraayo uu la sinan yahay geel aan kusoo didinno hal mar hashiisi si marka isaga iyo hashiisiiba ay buurta uga shalwadaan oo ay markaa halkaas uu ku dhinta marka waxay damceen marka inay nebiga ikhtiyaalaan oy gaadmo ku dilaan iyo qarsoodi oo waxaynan gaaraynin marka wahamuu bimaa lam yanaalu meeshaas markay maraysa dee rasuulkii meeshii la gaaray labaiyo tobankii nin waana isqarinayaan oo wejigay duubanayaan ayb markaas bay kusoo waxay bilaabeen inay geeli kusoo didiyaan xaggii rasuulka sal l slam nebiga waa loo waxyooday xudayfat bnulyamaan bu wuxuu ku yidhi geela ay soo didinayaan intaad ka hor tegtid dhinac kale u hor geelii buu marka dhan kale u leexiyey xudayfat bnulyamaan iyo intay ka hor tageen ayaa dhanka kale looga leexiyey rasuulkiina marka waa ka war helay waana ka badbaadayy ilaahay waa ka badbaadiyey wahamuu bimaa lam yanaalu waxaynan gaaraynin bay hamiyeenoo rasuulkii dila bay islahaayeen niman ka dibin daabiye badan ma leh nafti rasuulkii waa waa dilaayaan inay dilaanay isku dayaayaan ciidankii waa kala khudlaan iyo waxay ku kala ridaayaan yacni waxay ku kala tagaanay sababayaanoo waa guuldarro ayay markaa yacni asbaabihii guuldarradii ula imaanayaan wala awdacuu khilaalakum yabquunakum اlfitna wafiikum samaacuuna lahum suuradda waxaa noogu imaan doonta muslimiintay kala qaa kala geynayaanoo midnimada muslimiinta ayay la dagaalamayaanoo waa kuwii masaajid inta dhisay rabay inay n masaajidka nebiga dadka intay kasoo leexiyaan kii ay dhiseen marka ay usoo leexiyaan oo marka weliba waa ku yihi rasuul allow adiga noo fur masaajidka hadhowna markay yidhahdeen rasuulkii baa furay waaba kaasa dadka muslimiinta oo iska daacaddaa lagu siraa marka ayb nimankan marka dhibkoodu gaalka asliga waa ka dhib badan yihiin marka allah wuxuu leeyahay wahamuu waxay ku hamiyeen bimaa biladii kii lam yanaaluu ay lam yanaaluuhu aynanba gaarin bay ku hamiyeen waxaynan gaaraynin bay ku hamiyeen wamaa naqamuu ma aynan qoonsanin oo ma karaahiyeysanin oo ma nicin ilaa an agnaahum allahu warasuuluhu ilaa ignaau llahi warasuuluhu iyaahu wamaa naqa wamaa naqamuu ma aynan qoonsanin oo maynan kahanin ilaa an agnaahum ullahu ilaahay inuu hodan ka yeelay maahane wax kale ma aynan qoonsanin iyo warasuuluhu rasuulkiisii inuu qani ka yeelay oo hanaa-imtii iyo xoolihii uu siiyey maahane wax kale ma nacayaanoo ma qoonsanayaan ayb min fadlihi ilaahay fadligiisa uu ka deeqay yani xaggiisa meeshaa marka wamaa naqamuu ilaa jaxdi iyo istinaa adaatu istinaha jaxdigay burinay macnaha meesha kasoo baxayana waxay tahay nimankani waxay qoonsadeen oy karaahiyeysteen in ilaahay iyo rasuulkiisii ayaga hodan ay ka dhigeen arrintaana wax la qoonsada maaha ninkii adiga hodan kaa dhigay oo wax ku siiye adoo faqri ah wax kaa dhigay maahan inaad qoonsato yani waay waxay dhibsanayaan oy qoonsanayaan oy kahanayaanba in ayagi dheeftoodiibay waay ka ay dembi uga dhigeen ay ku qoonsadeen alleh rasuul marka wamaa iyo ilaa wax loo isticmaalayana waxay tahay waxaa laleeyahay war nimankaani wax dembiyoo laga galay ma leh wax dhibaatoo la dhibaateeyey ma leh waxay keliya un kahanayaan wax kale ma kahanayaane waxay kahanayaan in alleh rasuul yacni ay deeqeen oo kuwo wax haysto ayagoo ceyr ahoo faqiir ah ayaa maal ay waxay ku hodmeen oy ku tanaadeen maalkii ilaahay rasuulkiisaana u qaybinayo wax ka siinaya marka ma intaasay kahanayaan waxaas wax la kahda miyada miyay tahay saasay ka dhigan tahay marka an aqnaahum antan waa masder baa ka dhalaalsamaya masderkaas ayaa naqamada mafcuulu bihi u noqonaya wamaa naqamuu ma qoonsanin oo maynan kahanin ilaa an agnaahum ullahu ilaa ignaaa allaahi wa rasuulihi iyaahu yacnii alle iyo rasuul hodanka yeelis ayagu ay kayani ay hodan ka yeeleen kuwan taa unbay qoonsanayaan oy kahanayaan ilaa an agnaahum ullahu inuu ilaahay qani ka yeelay warasuuluhu rasuulkiisi inuu qani ka yeelay oo uu markaa yacnii ay hodmiyeen min fadlihi ilaahay fadligiisa xaggiisana ay ka hodmiyeen taa unbay qoonsanayaan wax kale ma qoonsanayaan fa in yatuubuu hadday soo noqdaan oy towbad keenaan iyo ku towbakeenku wuxuu ahaanaya ahaadee khayran ku khayr badan lahum iyaga u khayr badan ahaadeen fain yatuubuu hadday soo noqdaan ay towbad keenaan yaku towbadkeenku ahaadee khayran khayr lahum iyaga u ahaadee wain yatawallow hadday jeestaan yucadibhum ullahu ilaahay cadaabee cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhirada dhexdeeda wamaa lahum uma sugnaanin iyaga fil ardi dhulka korkiisa min waliyin ku dhowro ku maamulo arrintooda walaa nasiirin iyo mid u gargaaro midina marka yacni uma sugnaanayo wa minhum man caahada allaha lain aataanaa min fadlihi lanasadaqana walanakuunana min asaalixiin tilmaamihii munaafiqiintaa la wadaa wa minhum munaafiqiintii man baa ka mida duul caahad allaha ilaahay la ballamay kuwa ilaahay la ballan la galay ayaa ka mida iyaga muxuu kula ballamayna qaa'ilan xaal uu dhahayo isagoo dhahayo lawallaahiya in aataanaa haddii uuna siiyo yacni allaahu alla hadduuna siiyo min fadlihi fadligiisa xaggiisa uu naga siiyo maalan maal uu naga siiyo lanasadaqana lawallaahiya natasadaqana sadaqaysanee oo sadaqaysanee walanakuunana ahaanee oo ahaanee min asaalixiina kuwa toosan oo suusuuban falamaa markii aataahum alla uu siiyey min fadlihi fadligiisii xaggiisii wax ka siiyey bakiiluu way ku bakayleen bihi ilaahay fadligiisii waxaa fadligaa alle uu siiyey ayay ku bakayleen maalkii alle siiyey watawallow way jeesteen walxaal hum iyaga oo mucriduuna dhabarka jeedinaya iyagoo jeesanaya fa acqabahum ciribtooda wuxuu ka yeelay alleh nifaaqan nifaaq buu ciribtooda alla ka dhigay oo ugu cirbisiiyey nifaaqa oo fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ahaaday ilaa yowmi yalqownahu la kulankooda ay alla la kulmayaan maalintiisa intii ka ah ilaa maalinkay alla la kulmayaan qalbigooda ku jiraayo sidaana maxaa loo yeelayaana bimaa akhlafu llaaha guubyeelidda ay alle ugu guubyeeleen oo ay uga baxeen maa kii wacaduuhu ay u yabooheen wixii alla ay u yabooheen ay u ballan qaadeen ay ballan ula galeen oo ay garab mareen oo ay khilaafeen ay ka baxeen taa darteed ikhlaafkooda iyo ballanka bixidoodaa darteed iyo wa bimaa kaanuu wa bikownihim ahaanshadooda yakdibuuna inay been sheegayaan ayb alam yaclamuu miyaynan ogaanin ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay sirahum sirtooda waxay siraysanayaan wa najwaahum faqooda wa ana allaha miyaynan ogaanin alle callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan ku cilmi badan oo ku ogaal badan inuu yahay sinfi kaleo marka munaafiqiinta ka mid a aayaddan inta badan mufasiriintu waxay ku sheegaan inay kusoo degtay thaclabat bnu xaatib nin la yidhaahdo maal buu yacni weydiistay maalkii baa ilaahay siiyey bay leeyihiin markii dambe maalkiisii baa aada u batay jamaacadii inuu ka tago ayuu bilaabay haddana jumcadii inuu ka tago bilaabay magaaladii gees inuu uga baxo adduunyadii wixii baa mashquuliyey markii horena wuxuu dhihi jiray haddaan maal helo saan wax u bixiyo waa la yaaba laakiin qisadaasi marka qiso sanad ahaan ansaxday maaha waana daciif thaclabat bnu xaatibna saxaabi buu ahaa jaliila saxaabigaana marka waxaa waxa aayaddu ay ka warramaysana waa munaafiqiin tilmaamaha marka ay aayaddu ka hadlayso dad aan uurkaba muslimiin ka ahayn baa laga hadlayaa faclamana sidaas maunan ahayn ayb marka wuxuu leeyahay alle wa minhum munaafiqiintii man ayaa kamida caahadallaha alla la ballantamay lawallaahiya yacni yaquulu xaal u dhahayo isagoo dhahayo lawallaahiya in aataanaa hadduu alla na siiyo min fadlihi fadligiisa xaggiisa maalan maal uu naga siiyo lanasadaqana lanatasadaqana lawallaahiya natasadaqana sadaqaysanee oo sadaqaysanee walanakuunana ahaanee oo ahaanee min asaalixiina kuwa suusuuban ka mid ahaanee falamaa markii aataahum alla uu siiyey min fadlihi fadligiisii oo wax ka siiyey bakhiluu way ku bakayleen bihi ilaahay fadligiisaa uu siiyey bay ku bakayleen oo xaqii lagu lahaa kama gudanin watawallow way jeesteen walxaal hum iyaga oo mucriduuna jeesanayaan fa acqabahum wuxuu uga cirib yeelay alle yani wuxuu ballantaa ay ka baxeen ilaahay wuxuu u dib mariyey fa acqabahum ay jacala allaahu caaqibata amrihim nifaaqan u ka dhigay saasay ka dhigay fa acqabahum wuxuu ciribtooda ka yeelay alle nifaaqan nifaaq ayuu ugu cirbi siiyey hadalkooda wuxuu uga dabageeyey markay sidaa yeeleen oy jeesteen nifaaq bauba ilaahay ugu cirbi siiyey nifaaqa fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ahaaday ilaa yowmi maalin intii ka yalqownahu alla ay la kulmayaan ilaa maalinkay alla la kulmayaan nifaaq qalbigooda aan ka harin taa marka maxay ku tusee ballamada ilaahay looga baxaayo nifaaqay dhalaan ballamada ilaahay looga baxaa weliba waxaa laga yaabaa inay kugu keento khaatimo xumo waayo hadda ilaa yowmi fa acqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqownahu waa dad marka khaatumo san waayey oo khaatumadoodu xumaatay ilahan ka magan galnay marka qofka wuxuu ilaahay u sheegaayo runa ka ah bimaa akhlafu llaha muxuuna ilaahay sidaa uu u yeelay oo uu nifaaqa qalbigooda u dhaxal siiyey bimaa akhlafu llaha maa wacaduuhu bisababi ikhlaafihim guubyeelidooda ka bixitaankooda allaha alle ay uga baxeen maa kii wacaduuhu ay u yabooheen waxay ilaahay u ballan qaadeen inay la imaanayaan oy alla uga baxeen darteed buu ilaahay sidaa u yeelay iyo wa bimaa kaanuu wa bikownihim ahaanshadooda yakdibuuna ay ahaayeen kuwa been sheegaya marka beenta iyo ballankabaxyada labaduba khaatumo xumay dhalaan alam yaclamuu ana allaha yaclamu sirahum alam yaclamuu miyaynan ogaanin miyaynan ogeyn waaba ogyihiine ana allaha alleh yaclamu inuu og yahay sirahum sirtooda iyo wanajwaahum iyo faqooda wa ana allaha miyaynan ogaanin alleh callaamu lguyuubi waxyaabaha maqanoo dadka indhahooda ka maqan kuku cilmi badan inuu yahay taa miyaynan ogeyn markay sidan samaynayaan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waslm